waxaa shir muhiima ugu furmay magaalada istanbul ee wadanka turkiga wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka uu hogaan u ah hay-adda kale ee dowladda ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka iyo saaxiibada kale ee caalamiga ee wada shaqeynta maaliyadeed la leh dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan uu si rasmiya u furay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa waxaa diradda lagu saarayaa dib u eegista wixii u qabsoomay dowladda soomaaliya ee ku aadan horumarinta dhaqaalaha ay ugu muhiimsan tahay tayeynta iyo casriyeynta ilaha dhaqaalaha dowladda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa sheegay inay qaadanayaan tilaabo dowladeed oo loo dhan yahay si loogu guuleysto fulinta qorshayaasha horumarneed ee dib u habeynta maaliyadda soomaaliya oo mudnaan gaar ah siinaya sar u qaadida dakhliga dowladda oo horseed u noqon kara isku filnaan dhaqaale i m f iyo bangiga adduunka oo ah laba hay-adood oo si dhow ula shaqeeya wasaaradda maaliyadda iyo guud ahaan hay-adaha kale ee dowladda soomaaliya ayaa warbixino ka dhageystay qeybaha kala duwan ee shirka kasoo qeybgalay khubarada ka socotay i m f iyo bangiga adduunka ayaa dhankooda soo bandhigay fikradda horumarneed ee dhaqaalaha soomaaliya oo haatan sameynaya sar ukac ballaaran shirkan waxaa ka qeybgalay wasaaradda qorsheynta wasaaradda batroolka wasaaradda cadaaladda bangiga dhexe ee soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xafiiska madaxtooyada dalka